Dhibaatooyin badan ayay hooyooyinka Soomaaliyeed kala kulmaan marka ay ku jiraan xilliga dhalmada, waxaana usii dheer in qaarkood aysan helin daryeel caafimaad. Waxaa jira haween ah umulis dhaqameedyo kuwaasoo ka umuliya hooyooyinka. Sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, waxa ay hooyooyinka caqabada kala kulmaan umulis dhaqameedyada, kuwaasi oo xaafadahooda ugu tagaan, isla markaana laga yaabo hooyada inuu ku dhaco xanuunka dhiig-furanka ama dhiig-baxa. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada ayaa inoogu warbixiyay saameynta caafimaad ay leedahay dhiig-furanka ama dhiig-baxa ku dhaca hooyada dhalmada kadib.
magacaygu waa deeqo waxaan ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee allight waxaan ahay dhakhtarad caafimaad wallahi caafimaad darrada ka imaata dhiigbaxa aad bay u fara badan tahay waa hooyadii oo awoodi weyda inay ilmaheeda qabsato waa dhiig la-aan ku dhacaysa hooyada waa iyadoo marmar laga yaabo in dhiiggeediba laga waayo xarumihii dhiigga lagu keydinayay laga waayo saameynta caafimaad darro ee ka bilaabata dhiigbuxa aad bay u fara badan tahay wax lasoo koobi karana ma aha dhiigbaxan waa wax rabaani oo qofka biniaadanka ilaahay ku sameynaya qof biniaadan uusan ku sameynin dhiigbaxa wuu iska yimaadaa hooyo kastana ma dhiig baxdee waxaa laga yaabaa boqolkii kontonkii hooyo inay laba ka dhiig baxdo inta kaleetana ay caadi ku dhalaan waa wax ilaahay keena laakiin dabiib bay leedahay hooyooyinka haddii ay ku dhalayaan isbitaalaha ama xarumaha caafimaadka dhiigbaxaas waa la xakameyn karaa magacaygu waa sahra oo ka mid ah darada ka howlgala degmada dhobley xaqiiqatan markii aan ka hadlo dhiigbaxa ku yimaada haweeneyda markay umusho mise hooyooyinka tan dhiigbaxaasi waxa uu sababaa dhibaatooyin aad u fara badan waayo markii ay umusho hooyada ay weyso daryeel ku filan ama isla markaas haddii helin gargaar deg deg ah oo ay dhiig baxdo in anemiya horta kuwa imaaneysa tabartaa ka dhammaaneyso nafaqadara imaaneyso xanuuno badan ayaa imaanaya sidaas darteed dhiigbaxana waxaa sababa badanaa hooyooyinka aan iska warheynin